shirkii guud ee toddobaatanaad ee golaha guud ee qaramada midoobey ayaa lagu meelmariyeen sanadkaas labada bisha nofembar oo maanta ku beegan dunida laga xuso maalinta caalamiga ee joojinta isla xisaabtan la-aanta dembiyada ka dhankaa saxafiyiinta laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii xuska maalinta caalamiga ee joojinta isla xisaabtan la-aanta dembiyada ka dhankaa saxafiyiinta ayaa diradda lagu saaraa sidii loo horumarin lahaa wadahadallada wax ku oolka ee dhexmara dhammaan jilayaasha ku lugtale la dagaalanka ciqaab la-aanta dembiyada ka dhankaa saxafiyiinta iyo xirfadlayaasha warbaahinta sanadkan xuska ugu weyn ee maalinta caalamiga ee joojinta isla xisaabtan la-aanta dembiyada ka dhanka ayaa dhici doona hadalabada ilaa saddexda bisha nofembar kaasoo lagu qaban doono magaalada washington ee dalka mareykanka waxaana diiradda lagu saari doonaa tacadiyada ka dhanka saxafiyiinta hufnaanta doorashada iyo doorka hogaaminta ee dadweynaha maadaama saxafiyiinta ay door muhiima ka ciyaaraan sameynta warbixinada xaqiiqada una soo gudbiyaan muwaadiniinta oo dhan ciqaab la-aanta weerarada ka dhanka waxay leedahay saameyn gaara oo dhaawacaysa xadidaysa wacyiga dadweynaha iyo doodaha wax dhisaya qaar ka mid a wariyaasha ka howlgala magaalada baladweyne ayaa redio beel loogu waramay duufa ay ku shaqeeyaan iyo sida xal loogu heli karo
wariyaasha dhibaatooyin fara badan ayay la kulmaan waa la xiraa waa la jirdilaa waa la dilaa inta badanna maxaa la yihahdaa sidii loogu talagalay maaragtay lama maxkamaday ama yani waddooyinkii shifadii sharciga ahaa inta badan lama marsiiyo waxaan ognahay maaragtay magaaladan hadda aan ku sugannahay ee beledweyne iyo sidoo kale guud ahaan gobolka in nidaamka iyo sharciga iyo xorriyadda hadalka ay tahay mid aada u hooseysa sababtoo mawjado kala duwan oo iska soo horjeeda ayaa laga dhex shaqaynayaa marka runtii waxaan leeyahay maalintan waa maalin bahda warbaahinta si weyn maaragtay ugu weyn laakiin wadciga maanta lagu jiro ama shaqooyinka maaragta maanta laga dhex qabanayo guud ahaan soomaaliya gaar ahaan hirshabelle iyo beledweynaba waxaan is leenahay maalintan waxa weeyaan waa maalin aan sidii loogu talagalay maaragta bahda warbaahinta aysan u shaqaynin ani ahaan dhibaatooyin aad u fara badana la kulmay waxaa ka mid ah dhibaatooyinka aan la kulmay in aan war soo duubo warkii markii la daayo oo barihii bulshada uu ku faafo oo la fiirsado ama habeenkii oo kale ama markiiba xilliga aan soo duubay warkaasi xilligeedi kale ama la daayo warkii oo bulshada uu baraha bulshada uu galo in laysoo waco lambare aqooni laga soo waco layahan dadoo laydhaha war hebel maadiisay intay mari doontaa intay ku noolaa doontaa intay u socon doontaa siday bulshada u dhex mari doontaa ani ahaan sidaas ay soo gaartee waxaa looga baaqsan karaa in maamulka iyo wariyaashii ay wada shaqeeyaan tobabaro loo qabto oo xaquuqda wariyaasha looga hadlayo in ay markaasi tababaradaasi oo ah tababaro wariyaasha xaqooda loo soo dhicinayo kale in maamulkii wariyaashiina ay wada shaqeeyaan wada shaqeyn aada xoogan ay ka dhexeeyaan qayb ka mid ah dhallinyarada bulshada rayidka ee magaalada baladweyne ayaa redio beello u sheegay inay door muhiima ka qaataan sidii loogu hortagi lahaa dhibaatooyinka ay la kulmaan saxafiyiinta wallaahi inkastoo dhibaatooyinkan ay xoogaa yar tahay oo wariyaha la qadariyo haddii ay dhacaan arrimahan oo kaleeto waxaa waaye waa maxkamad iyo ilaa iyo heer gobol ayaa la fuulnaa haddii ay dhacaan inkastoo ay nagu yaryihiin oo dhibaato badan oo saayid u badanna loo geysanin wixii dhibaato loo geysta haddii oo tacadii jir ahaan ay tahayna waa la xisaabtanaa ilaa maxkamad ayaa la fuulnaa dhallinyarada marka saxafiyiinta kolley tacadiyo badanna waa loo geystaa dhibaatooyin badan waa ay la kulmaan haddii xarig tahay haddii dil tahay waxyaabo fara badan way la kulmaan markaasna haddii annagaa nahay ka urur ahaan wixii markaas nagala gudboonaan ka qabanaan taliya ku-xigeenka saldhigga booliiska ee magaalada baladweyne xidigle axmed cali bin cali ayaa redio beel loogu sheegay inay ku dadaalaan sidii loogu hortagi lahaa tacadiyada loo geysta saxafiyiinta
annaga ka booliis ahaan waxaan ku dadaalnaa inaan maxaa la lahaa arrimahaas aan ka hortagno ama maxaa lahaa aan aan xakino intii karaankayaga saldhigga beledweyne hadda annaga aan ka shaqeeyaa oo aan joognaa mana jirto hadda maalmihii u dambeeyaan bilooyinkii u dambeeyay lixdii bilood u dambeysay in maxaa lahaa lagu xadgudbo qof wariyaah ama la dhibaateeyo maalinkaas oo labada novembar oo loo asteeyeyna inay tahay maalinka la xisaabtan la-aankana waa wax jiro oo taagan runahaantii annaga waxaan u taagannahay haddii qof wariyaha la dhibaateeyo oo dacwo uu soo gudbisto sababtoo ah wariyaha markii la dhibaateeyo dacwada asagaa dhaqaaji karo dacwooyinka labaa loo dhaqaajiyaa midna xafiis ahaana loo dhaqaajiyaa midna waxaa loo dhaqaajiyaa maxaa la lahaa dhibanihiisa taagan oo dhaqaajisto marka qofka wariyaha markii lagu xadgudbo booliisku u yimaado oo maxaa la dhahaa uu diyaar uu dacwo furto ama galfeel uu furto wuxuu xaq u yeelanaya in dacwadiisa loo dhaqaajiyo ilaa meesha ugu dambeysa laga gaarsiiyo marka waa u heelannahay qof walba wariyaha dhibaato loo geystay inaan maxaa la dhahaa dacwadiisa u dhaqaajino intii u dhexaysay sanadihii labada kun iyo lixdii ilaa labada kun iyo labaatankii in ka badan kun iyo laba boqol oo saxafiyiin ayaa lagu dilay adduunkaoo dhan iyadoo ku dhowaada sagaal ka mid ah tobankii kiisa dilalkan ay weli yihiin kuwa aan xal laga gaarin ama aan loo ciqaabin kuwii geystay